mahdi waa sheeko uu qoray jaamac muuse jaamac waxaa soo akhriday yaasmiin maxamed kaahin dhammaan buugaagta codaysan ee radsi online waa bilaash kala deg ama ku deeq codkaaga inaad adba u duubto sheekooyin kale mareegta radsi online com cutubka koowaad
kow saaxiib kasta oo aad ifkays ku saagtaan saaxiibtinimadiisu waxay kugu reebtaa xusuusteeda gaarkaa casar liiqa ayaa soo gaadhay halkaanu socday si ba-an ayaanu xiiqsanaa waxaad moodaysay in wadnuhu isku kay soo gufeeyey kalxamaha hoostooda oo uu kor usoo dhaafi kari waaya halkaa waxaa cidhiidhi igu noqotay neefta indhahana waxa aad moodaysay inay cadaadis hoose dareemayaan waxaan ishoostaagay geed qudhac ah oon ku yaro nastay waa xiliyadan ku tilmaamo mar la arag ee dhif iyo naadirka igu soo mara waxaan ahaa keligay haddana si ayaan isugu buuqayay waa ay adag tahay sideedaba oo bulshadan dhexdeeda weligaa cadle ku noqon maysid cudun baa kula joogta mar kasta iyo meel kasta tusmooyin badan oo kala duwanina muddo aada u yar ayay marar ku wada dhacayaan ma helaysid xilli aad ku kala horto waayo xaqiiqooyin xidhiirsan oo midibo mudnaanteeda gaarkaa leedahay ayaa haddana marar isku dhow wada imanaya saacaddu waa lixdii iyo barhkii galabnimo cadceedda oo markaas umbaalka dhigtay ayaa dhirta iga xigta dhinaca galbeed waxay dusha kaga samaysay casuus khafiifa halkaa hortayda meeshii uu iskuulku mar ahaa waxaa ka baxay wadiiqooyin yaryar oo cagtu ku dul samaysay doogga yar ee weli sii cawlan ee ka dhex baxay daaraddii iskuulku ka dumay eedaan ayaan meel durugsan ka maqlayaa waxa uu ka imanayaa masaajid aan minaarad lahayn tuulo joogga ka sii baxaya magaalada ee galbeed u caraawayaana waxay isu daba socdaan dhinaca cadceedda usii dhacayso iyaga oo aan wada hadlaynin waxay u xidhiirsanaayeen sida awdh isku faruur xidhan oo mid kasta ka ka horreeya ayay tallaabadiisu la xawli ahayd iyaguba sida ilayska cadceeddu deg deg ugu sii libdhayo ayay ugu degdegayeen reerahoodii iyaguba qudhoodu waxay taqsiinsanaayeen qaad caagad qaab daran oy saakacaana ku keeneen magaaladana tuurta ayay ku siteen qaarkood waxay qiijinayeen xabad sigaar ah waxaan iska hoos fadhiistay geedkii qudhac ahaa waxaa geedkan agmara waddo raf ah raadka labada taayir ee gawaadhidu waxay dhexda ka sameeyeen tuul yar oo ciid ah halkaan dhinacayga waxaa ka ciyayaa ey anna kolba waxaan dhowrayaa intay ii soo jirto cida eygu waxaa horteyda maraya kolonyo jincaduulaan ah oo kolba isku dayaya inay ka gudbaan waddada iyaga oo xidhiidhsan waxay afka ku sidaan jajabyo madow ah oo ilmaqabatay ku dhow oo aanan garanaynin waxay ka samaysan yihiin waa wax u eeg ugxanta rah inta aanu midhaxareeraadka noqon mar kasta oo gaadhi soo maraba ama tuulajoog caraabaya waddada ka tallaababa kabta iyo shaagu waxay kala daadinayaan silsiladda nafleyda ah ee xidhiidhsan ee isxilqaanka iyo kartida badani ka muuqato jincaduulaanka in badan baa ka dhimata oo shaagu dila in kalena way ka badbaadaa shilka soo noqnoqonaya waxa ay se bulshada jinaca ee safarka ay ku adkaystaan halgankooda ah inay ka tallaabaan waddada taayir kasta oo jiidha ama adinka isku dul taagaa waxa uu keenayaa in yar oo qas iyo isdhexyaac ah qaskaasi waxa uu socdaa waxaan ka badnayn ilbiriqsiyo haddana si falcelin la yaab leh ayay kooxda jinaacu isu faylisaa sidii siidhi loo tumay ayay silsiladii nafleyda ahayd dib ugu samaysantaa in digtoonow la yidhi waad moodaa oo mooyi si ay u wada hadlaane sidii ay gaardi ku jiraan ayay isugu toosiyaan leynka oo mar kale bilaabaan socodkoodii dheeraa midhmidh baa marmar jiho kale u leexdaa haddana sidii loo yeedhay ayuu soo kala xeelaa oo ku daba faylaa intii kale neecawda yar ee dhacaysay ayaa baddashay jihadii ay u socotay markaas ayay jallo u noqotay silsiladii jinaca xidhiidhsan oo u sii riixday xagga koonfureed ee ay u tallaabayeen daadkan cayayaanka ah ee sida degan ee nidaam kale u socda waxa uu u qulqulayay hortayda si joogto ah oo aayar aayar ah qaarkood baa ku guulaystay inay ka tallaabaan waddada aniguna si dareen hoose leh ayaan u dhuganaya howlkarnimadooda ha isaga itaal darnaadaan mid mid eh waxaan ugu han weynaa bulshada jinaca dadaalkooda wadareed iyo ku madax adeygooda hiraalka leh inay geerida ugu badheedhaan sidii ay ugu gudbi lahaayeen waddada oo midkood u dhinto wax dan u ah bulshada jinaca inteeda kale dhinaca kale ee dariiqa waxaa iiga muuqda wixii kasii taagnaa gidaarka iskuulkii xaafadda ka dhisnaan jiray mar waxaa la burburiyey baa la igu yidhi intii dagaalku socday maalin dhoweydna miino lagu aasay waa hore ayaa ku qarxday carruur ku ciyaaraysa gidaarka dhexdiisa waxaan maqlay dhallaan baa ku geeriyooday halkan markii aan imid waxaaban arkay dhulkii iskuulka oo qaybo ka mid ah loo bedelay xabaalo oo loo ooday dad waa hore lagu aasay iyo kuwa cusubba xabaalaha deyrka dhexdiisu si aan qaab sugan lahayn ayay isuga soo horjeedaan uma ay kala dhexayn dhowr tallaabo labadii xabaaloodba dhinacna umay wada jeedin sida xabaalaha caadiga ah qaar baa lahaa dhagxaan ku dayran qaar baa dhinac ka daloolay in kaloo aan sidii xabaalba loo qodin ee inta qiyaasta cagaf lagu qaaday ciidda dhowr meyd mar lagu wada ridayna waxay cayaamahaas soo saaray roobkii weynaa ee ka da-ay magaalada maydka qaarkii baa calal dhar ah weli sitay safarkii jincaduulaanka ayaan mar kale ku jeestay habdhaca ay isu daba socdaan xubnaha jincaduulaanku waxaad moodaysay in durbaan loo tumay midibaka ka horeeya ayaad moodaysay in sankiisu salkiisa taabanayo oo ay urta ku wada socdaan haddana waxa isdhexyaac ah iyo jiirjiir toona kuma imanaya hanaan socodka marmar buka ugu horeeya istaagayay eelbidhiqsi gudihiina silsilada oo dhan baa istaagaysay iyada oo aan wax isduqeyn ah imanin intii aan dhuganayay socodkooda ma aan dareemin isaga oo mid dhexda ku jira istaagay isaga oon amar ka helin ka ka horeeya waxa aan soo dabagalay silsiladii ilaa aan soo gaadhay dundumo aad kor uga dheer oo bulshada jinacu ka aqodatay god hoos u dheer sida ay ugu qulqulayaan godka dhulka hoostiisa ah waxa aan ka fekeray inay dhisteen bulshada intaas fara la egi god dhulka hoostiisa ku yaala oo tiradaas oo dhan qaadi kara waxaan haddana ka fekeray itaalka aboorka sameeyey dundumada intan la eg ee dhulka sare uga qaaday aboorku ka itaal daran jinac duulaanka jidhkiisuna uga nugul cadceedda oo dubkiisu waa biyo habeenkii ayuu dibadda u soo baxaa si uu dhoobada candhuuftiisa ugu qooyo oo dundumo dibadda uga dhiso bulshada aboorku waxa ay tajinaca duulaanka la wadaagtaa kala dambeynta isu hogaansanaanta wada shaqaynta kartida wadareed iyo dhimashada midkood u dhinto sida bulshada aboorka inteeda kale uga badbaadi lahayd dhibaato bulshada aboorku iskama noola ee midkiiba meel iyo macno ayuu u nool yahay boqoradu way dhashaa kooxda tarankuna waxay isugu jiraan lab iyo dhadig shaqadooduna waa inay rimiyaan boqoradda cuntana afka ugu guraan kooxda shaqaaluhuna waxay isugu jiraan iyoba lab iyo dhadig laakiin waa madhalays oo dundumada ayay dhisaan cuntona way soo xereeyaan kooxda askartuna waxay difaacaan guriga iyo bulshada inteeda kale dundumadan weligood kama baxaan askarta aboorku waxma dhalaan waxma dhisaan isma quudin karaan keligood oo shaqaalaha ayaa iyaga afka wax ugu gura waxay u nool yihiin in haddii qudhaanka soo weerarto oo ay ugu soo gasho dundumada dhexdeeda ay gadoodaan oo difaacaan bulshada inteeda kale iyo boqoradda aboorku wuxuu isku quudiyaa loox caleemo iyo xididada dhirta qaarkeed waxaana soo gura shaqaalaha oo candhuuftooda ku qooya oo mila marka ay naftooda wax u cunaan aboorka kale ee aan isquudin karin sida askarta iyo boqoradda afka ku siiyo cuntada waxaan mar kale waxoogaa jaydaaliyey dariiqii dheeraa ee ay silsilada jinaca duulaanku qulqulaysay waxaan barbar dhigay silsiladan kale oo aboor ah oo markaas uun ka baxaysay dundumada si ay fiidkan u dhisaan hooygooda waxaan tuhmay sida ay hadhimo ugu kaydsanayaan xilliga soo socda ee aan qadhaabku suuragal u noqon doonin dabaysha yar ee dhacaysaa aboorka waxay ku haysaa dhib oo kolba qaar baa ka dhacaya dundumada laakiin dib u soo fananaya sida ay u qoyn lahaayeen dhoobada waxa aan ka fekeray dadaalka nafleydan mid midka u- u itaalka yar laakiin dareenka hoggaansan iyo nidaamka isfahanka xubnahooda iyo wada shaqayntoodu tahay awoodda bulshadooda waxa aan ka fekeray wax wada qabsigooda iyo kala dambayntooda xaqiiqdu waxa ay tahay in cayayaanka aadka u itaalka darani uu dhisay dundumadan intaa la eg ee aan hoos imi kor ayaan eegay mise waa sidii fooq haddii loo eego xajmiga aboorka marti gelin karaya in ka badan milyan xabadood oo aboor ah waa duni dhan waa hoy astura bulshada aboorka oo laga dhisay isla halkii laga dumiyey iskuulkii lagu dhex dilay carruurtii uu hoyga u noqon lahaa boqolaal aboor iyo jinaca duulaan ah ayaa horteeda ku dhintay sidii ay u dhisi lahaayeen dundumo intan la eg ama u qodi lahaayeen guriga dhulka hoostiisa ah boqolaal rag ahina waxay u dhinteen sidii ay u dumin lahaayeen gidaarka iskuulkan una gumaadi lahaayeen dhigood waxa aan ka fekeray inay kala jirto dhimasho iyo dhimasho laba dhimasho oo kala dhegron oo labaduba ku yimi isla bogcad dhul ah anna waxaan dul taagnahay bogcaddii gidaarka iskuulku waa halkii la iigu sheegay inay ugu war dambeysay intii mahdi la socotay maalintii isagaba ugu war ka dambeysay saaxiib kasta ood ifka isku seegtaan saaxiibtinimadiisu si gaara ayay kuugu reebtaa xusuusteeda waxaan xusuustay intii aan halkii fadhiyey noloshii carruurnimo ee aan u soo wada marnay aniga iyo mahdi iyo saaxiibtinimadayadii
cutubka koowaad dhammaad